bismillaahi raxmaan raxiim gudoomiyaha golaha shacbiga ee dowlada soomaaliya iyo qaar ka mida madaxweyneyaasha goboleedyada ayaa waxa ay ka wada hadleen dhowr amuurood oo dan u ah dalka taliska guutada shanaad ee xoogga dalka soomaaliya waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgaladii ciidanka ay ka sameeyeen gobolka hiiraan tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo sanadkiiba mar la qabto ayaa isagana la shaaciyey bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay ka cabanayaan tacdiyo loo geystay caruura munaasabada lagu soo dhoweynayo gudoomiyaha xirka kubadda cagta soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaa ka mid a dalka jarmalka oo qorsheynaya in uu gariiga ka soo qaado dad tiradoodu ay gaadhayso kun iyo shan boqol oo qaxooti ah oo uu ogolaansho siinayo
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxa ahayba warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan gudoomiyaha golaha shacbiga ee dalkan soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qaabilay qaar ka mida madaxweyneyaasha dowlada goboleedyada dalka khadiijo xasan cabdi ayaa eegeysa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mudane mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa hoygiisa ku qaabilay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabelle cabdicasiis laftagareen iyo maxamed cabdi waare war ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa lagu sheegay in kulanka looga hadlay arrimaha siyaasada iyo doorashooyinka dalka maadaama hay-adaha kala duwan ee dowlada mudaxileedyadoodu gabagaba uu yahay muqdisho ayaa waxaa ka soconaya kulamo looga arinsanayo doorashooyinka dalka iyadoo labada gole ee baarlamaanka kulamo ay la qaadanayaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada oo muqdisho ku sugan wadatashiyo ku aadan doorashooyinka dowlada dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalka khadiijo xasan cabdi warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo jubbaland oo iyagu kulan ku yeeshay magaalo madaxda dalka ah ee muqdisho ayaa waxa ay ka wada hadleen dhowra amuurood maxamed muuse tarsana ayaa warkaasi eegaya
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor labada madaxweyne oo kulan gaara muqdisho ku yeeshay ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxaa la sheegay in kulamada si qoto dheer loogu gurfeeyey marxaladda kala guurka ee soomaaliya ay marayso iyo doorka ay dowlad goboleedyadu ka qaadan karaan kulanka ayaa ku bilowday casho sharaf madaxweynaha galmudug uu hoygiisa magaalada muqdisho ugu sameeyey axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shir uga socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana mas-uuliyiintan ay ka shirayaan sidii go-aan looga gaari lahaa arrimaha siyaasadda ee haata taagan gaar ahaan sidii looga bixi lahaa marxaladda kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka dalka maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho taliska guutada shanaad ee xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahino ka bixiyey howlgalladii ciidanka ay ka sameeyeen meelo ka mid a gobolkaasi hiiraan warkana waxaa eegaya cabdishakuur cusmaan cali
taliyaha guutada shanaad qaybta labaataniyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneyl maxamuud ibraahim baakaay ayaa ka warbixiyey howlgalladii u dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka ay ka fuliyeen gobolka hiiraan walaa argagixisadu waa niman jabhad ah u abaabulan qaab jabhadeed ah deegaanada hadda waxaan u malaynaa gobolkan hiiraan oon hadda annaga ku sugannahay degmooyinkiisa waad og tahay waxaa jooga ciidanka xoogga dalka soomaaliya gacanta dawladeed ayayna ku jiraan kow marka waa suuragal tuulooyin iyo meela oo buuraley ah oo gobolkan ka tirsan oo ay ku dhuumaalaystaan marka mar haddii degmooyinkii gobolka gacanta ay ku jiraan dabcan tuulooyinka degmooyinkaas hoostaga qaybo ka mid oo ay ku dhuumaalaystaan iyo dhulka buuraleyda ah hiiraan dhul buuraley uu u badan yahay sida hadda ee, markii la yidhaha halgan iyo inta u dhaxaysa beledweyne oo kaleete waxaa ku yaalla buuro aad u badan way buurahaas ee, way ku dhuumaalaystaan Ee, dhinaca galbeedka sidoo kaleete dhul kaymaha badan uu leeyahay kaymahaas way ku dhuumaalaystaan marka waxaan rajaynayaa ee, system ballaaran oo dowladda soomaaliya oo ay u dejisaa jirto oo lagula dagaalamayo argagixisada Ee, waxaana rajaynaynaa in uu kol dhow midho dhali doono marka ee, raggii degmooyinka hadda gobolka oo hadda gacantooda ka baxay oo gacantooda kol hore ay ka baxday oo hadda dowladda soomaaliya ay maamusho raggii ka xureeyey way joogaan tuulooyinkana way ka xureyn doonaan insha allah haddii ilaah yidhaah taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay dilal muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya beledweyn waxaana uu sheegay in howlgalle la sameeyey lagu qaarijiyey maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo dilal qorshaysan ka geystay gudaha beledweyne
in habeen iyo maalin aan la dagaalno argagixisada al- al-shabaab waayo waxaa waaye waxa aan rabno ee, ama aan u taagannahay waa la dagaalankooga sida dalkan ayaga looga safayn lahaa looga we- looga weyn lahaa kow hadda ee, gaar ahaan magaaladan beledweyne waxay ka fuliyeen ee, dilal qorshaysan dad ee, muwaadiniin ayay ku dileen markii hadda ugu dambaysay waxay dileen nin ee, oday oo muwaadin ah ee, lana soo shaqeeyey dowladnimada in badan kana mid ahaa raggii ee, nimankaasu shabaabka ah asaga iyo maleeshiyaan deegaanka uu ka soo jeedaba inta ka abaabulay ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo garab siinhayay ee, maxaas iyo beledweyne inta ka dhexaysa dagaallo badan oo lagula gala qayb ka qaatay marka ee, si fudud ayay ninkaasu ay- ay- ay ku asiibeen magaalada beledweyne gudaheeda raggii dilayna ninkii gacantiisa ku dilayna meesha lagu dilay waxaa dilay ciidanka qalabka sida ayaa meesha iyada ku toogtay guul ayay ahayd marka waxaan rajaynaynaa ee, qof kasta oo ayaga ka mid ah oo isku daya inuu dhagar fuliyo insha allahu ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee, ee, guud ahaan iyo gaar ahaanba ciidanka qalabka sidaba waxaan rajaynaynaa falkii maalin hore ay sameeyeen isla markiina meesha looga jawaabo oo kaleete inay ficiladaas oo kale la kulmi doonaan waxaan rabnaa ee, guud ahaan amniga gobolkan magaaladan kelix maahana guud ahaan amniga gobolkan inuu wax badan iska bedeli doono u gurmashada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qoysaskii ka barakacay qaar ka mid a xaafadaha beledweyne oo ay fatahadu saamaysay iyo weliba biyidhaamin ciidanka ay ka sameeyeen deegaanka ceel jalle ee duleedka magaalada ayuu taliyuhu sheegay in ay kaalin fiican ka qaateen sidii loo caawin lahaa shacbiga soomaaliyeed ee ka barakacaya fatahadaha ka jira xaafado ka mid a beledweyne
marka ee, dadkii magaaladan beledoo deganaa qayb ka mid ayaa barakac soo gaaray oo biyaha ku soo fatahay webiga marka inkastoo dadaal badan la sameeyey biyo xidheeno fara badan la sameeyey haddana ee, meelo ka mid a ayay ka soo duseen marka qaybo ka mid a magaalada biyaha soo galay ayagoo maaragtay dadkii ay ka barakaceen marka dadkaas barakacayaasha wixii karaankeenna oon qaban karno inaan qabanno waa waajibkeenna shaqay ka mid tahay marka ee, anagu hooyada ayaa noo yaalla marka inaan ee, waxyaabahan qaban karno oo noogu sahlanaaday waxay ka mid ah- waxaa ka mid ahaa inaan biyaha aan ka caawinno Ee, shidaalkii waan haysanaa gaadiidkii waan haysanaa ceelkii waan leenahay oo xeradu noogu dhex yaalla marka inaan dadkii aysa oomin oo intii karaankeenna aan biyahaas gaarsiino waxyaabaha aan awoodnay ka mid noqotay marka waana waajibaadkeenna shaqay ka mid tahay inaan dadka caawinno Ee, wax weyn maahan arrintaas waxyaabaha noola idmaday ka mid tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ballaaran ka fuliyey gobolka howlgalladaasi oo xidadadu lagu siibayo maleeshiyada kooxda al-shabaab cabdishakuur ismaan cali reediyo muqdisho beledweyn
tartanka kubadda cagta ayaa in dhawaaleedba sanadkiiba mar caadiyan lagu qabtaa magaalo madaxda dalka ee muqdisho iyada oo gobol ahaan degmo degmo loo qabto warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed xasan cali
isku aadka tartanka degmooyinka gobolka banaadir oo sanadkiiba hal mar la qabta ayaa waxaa sanadkan kusoo biiray degmooyinka afgooye iyo balcad oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose waa markii ugu horeysay oo tartanka degmooyinka gobolka banaadir lagu soo daro degmooyin ka baxsan magaalada muqdisho waxaana lagu sheegay in taasi lagu gol leeyahay in lagu xoojiyo isdhexgalka degmooyinka gobolada dalka gaar ahaan degmooyinka magaalada muqdisho dariska la ah ee afgooye iyo balcad oo ka kala tirsan sh- shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose waxaana sidaasi warbaahinta qaranka u sheegay gudoomiyaha ciyaaraha gobolka banaadir xasan aadan yabarowiish isagoona tilmaamay in sababtu ay tahay in isdhexgalka bulshada ka dhexeeya degmooyinka gobolka banaadir iyo degmooyinka dariska la-ah magaalada muqdisho lagu xoojiyo
bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay ka cabanayaan tacdiyo dhowaanba loo geysanayay caruur halkaasi iyagoo ku nool xiliyadii u dambeeyey cabdirasaaq maxamed cali ayaa warkan eegaya
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maalmihii u dambeeyay ahayd mid ay si weyn ugu soo kordhayaan tacadiyada loo geysanayo carruurta gaar ahaan gabdhaha da-dooda aada u yartahay qaarkood kufsi iyo faraxumayna loogu geystay deegaana hoostaga degmadan gaalkacyo iyo magaalada gaalkacyo ee qudheeda habeen kahor waxaa deegaanka laasa cadale oo hoostaga degmada gaalkacyo faraxumayna loogu geystay laba gabdhood oo yaryaraa islamarkaana da-doodu lagu sheegay sideed jir iyo lix jir waxaana ciidanka booliiska degmada gaalkacyo ee galmudug ay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigeen ragi geystay falkaasi foosha xun islamarkaana lagu dhibaateeyey gabdhaha aadka u daayar iyadoo ay soo kordhayaan tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagu hayo haweenka iyo caruurta ayaa waxaa shalay gelinkii dambe gabaldhicii magaalada gaalkacyo isu soo bax ka sameeyey qaar ka mid a haweenka magaaladan gaalkacyo kuwa ay horkacayaan gabdhaha ciidanka booliiska degmada gaalkacyo ee galmudug waxa ayna ka cabanayeen tacadiyadan soo noqnoqday iyo dhibaatooyinka loo geysanaya caruurta yaryar ee u badan faraxumayn taa oo ay sheegeen in loo baahan yahay in maamul shacab iyo ciidanba loo wada istaago sidii gacan looga geysan lahaa xalka gaarista tallaabooyinkan soo noqnoqday iyagoo dhanka kalena codsaday in maxkamad lasoo taago dadkii falkaasi loo hayo waxaa sidoo kale bulshadu ay gebi ahaanba walaac ka muujinayaan falalkana kusoo noqnoqonaya magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku xeerana maahan markii u horreysay oo falal caynkan oo kala ah ay ka dhacaan deegaanada gobolka mudug balse muddooyinkii u dambeeya ayaa waxaa laga dareemayaa inay soo kordhayaan tacadiyada loo geysanaya caruurta gabdhaha kuwa oo lagu faraxumeeyey qaarkood magaalada gaalkacyo iyo deegaano ku dhowdhow cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo badhaado uu geystay webiga shabeelle ayaa saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maa markii ugu horreysay ee batahaada noocana ay ka dhacaan gobolkaasi nuur maxamed cali ayaa u koorgalay arrintan
sanadihii ugu dambeeyey waxaa si isdaba jooga usoo noqnoqonayay fatahaada webiga shabeelle ee uu ka samaynayo magaalada beledweyne waxa ay fatahaadahaasi ay geysan jireen khasaaro isugu jiro naf iyo maal iyadoo guud ahaan ay saamayn jireen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne fatahaadihii hore waxa ay gebi ahaanba jari jireen dhaqdhaqaaqi ganacsi beledweyn waxa ay ahayd markii ay soo baxda fatahaada mid aanan lagu dhex ganacsan karin bulshada ku dhaqan beledweyn ayaa iyaguna ka barakici jiray fatahaadaha as oo deegaansa jira deegaanka ceel jaalle oo qiyaastii shan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada beledweyne marka laga reebo tiri yar oo qoysas ah kuwaas oo ka barakacay xaafadaha qaar ee magaalada beledweyn haddaba waa sidee haatan xaalada magaalada beledweyne magaalada beledweyn muddo toban maalin ka hor waxaa kusoo fatahay webiga shabeelle balse fatahaadani waxay kaga duwan tahay fatahaadihii hore fatahaadani ma ahan mid saamayn adag ku reebtay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne haatan magaalada waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi maadaama aysan jirin fatahaadan xareeraha laamiga balse waxay ahayd mid barakacisa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadaha magaalada beledweyne ustaad cabdicasiis barqadle iyo cabdixakiin maxamuud xasan ayaa waxa ay warbaahinta qaranka kaga sheekeeyeen siyaabaha ay ku kala duwan yihiin fatahaadani iyo weliba fatahaadihii hore maadaama ay xusid mudan tahay guddiga fatahaada inay shaqo adag qabteen
biyihii hore iyo biyahan farqi weyn ayaa u dhexeey waayo biyihii hore waxay ahaayeen biyo aanan micnaha marnada la xirayn wax danna laga lahayn laakiin biyahan waxaa waaya biyo oo rag ay micnaha gunta dhiishis kaga dhigeen ay adeegsadeen farsamadii ugu dambaysay iyo injineeradoodii taasina marka waxay keentay in magaaladii qaybo ka mid ah ay nabad galaan runtii isku socodka gaadiidka runtii waa magaalada beledweyne waa magaalo ganacsi oo isku xirto gobolada dalka iyo gobolada dhexe ee dalka puntland galmudug ilaa ethoobiya ilaa iyo hargeysa iyo magaalada muqdisho runtii isku socodka gaadiidka xamuulka kuwa waaweyn iyo kuwa yarar runtii aad ay noogu furnaaya wayn noo shaqaynahay runtii wax saameyn aad aad u weyn noguma yeelan fatahadan gaadiidka khudaarta waan dhoofinanay waa noo socdeen waan geenaynay gobolada dhexe ee dalka meel walba waan sameynaynay dhaqaalaheennana sidii aad iyo aad u fiicnaa wax saameyn aad togan nagama soo gaarin nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysanaa waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda dalkaasi jarmalka midoobay ayaa qorsheynaya in griiga uu ka soo qaado kun iyo shan boqol oo qaxootiya kuwaasi oo la doonayo in lagu beero dalkaasi dalka jarmalka ayaa qorsheynaya in kun iyo shan boqol oo qaxootiya uu ka soo qaado dalka griiga islamarkaana uu siinayo magangeliyo deganaansho ah gudoomiyaha jarmalka u qaabilsan waxa weeyaan angela markel iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa ay isku raaceen tallaabadan waxaana xoogga la saari doonaa baa yidhi qaxootiga caruurta iyagu u wata jarmalka ayaa waxa uu horay u go-aamiyey in uu qaato kun iyo shan boqol oo caruur ah in ka badan kuwa dadka waalidiintoodu ay wataan caruurta kuwaasi oo intooda badan haatan iyagoo ku sugna wadankaasi gariiga cadaadiiskan yurub lagu saarayo in ay aqbasho qaxootiga ayaa yimid kadib markii dab uu qabsaday xero qaxooti oo lagu magacaabo moria waxaana uu ku koray beelay dad tiradoodu ay aad u badan tahay oo gaaraya ilaa iyo laba iyo toban qofa kuwaasi oo la sheegay in dhibaatooyin xoogan ay ka soo gaareen oo iminkaba guryahooda ay ka yihiin dibadsi dagaalyahanada dalkaasi falastiin ayaa la sheegayaa iyagu ku sugan gaza in ay gantaale ku tuureen meelo ka mida dalkaasi israa'iil diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa iyaguna garaacaya bal tilmaamadii ku yaala dhulka falastiin arrintaniyaha ayaa imaanaysa xilli israa'iil bahrayn iyo isutaga imaaraadka carabta ay heshiiso kuwada saxiixanayaan geyga dalkaasi maraykanka militariga israa'iil ayaa sheegaya in ku dhowaada toban goobood oo xamaasa leedahay la beegsaday subaxnimadii hore ee maanta oo arbaca oo shan iyo toban gadaalaha ay ku soo dhaceen koonfurta waddankaasi israa'iil tallaabadani gantaalka laga soo tuuray dhanka gaza ayaa ku dhacaya magaalo xeebedka israa'iil ee loo yaqaano oshdooda laba ruux ayaana halkaasi la sheegaya in ay ku dhinteen wakhtigaasi ayaa heshiisa diblomaasiyadeeda la sheegaya in ay ku dhex marayeen wadamada iyagoo la sheegayo inay ku saxiixanayaan heshiisa waa baxrayn imaaraadka carabta iyo israa'iil iyaga oo haatan jooga dalkaasi maraykanka heshiiskana ay si wada jira ugu gaarayaan hogaamiyaha dalkaasi maraykanka donald trump ayaa isagu garwadeen ka ah falastiiniinta waxa ay baadigoobayaan sidii ay u heli lahaayeen dowlad madax bannaan oo iyagu ay leeyihin hase ahaatee maraykanka ayaa dabada ka riixaya oo markaasi dhinac ka wada ayaa layidhi dhibaatooyinkaasi ilaa iyo hadda ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay duqaymihii u dambeeyey ee israa'iil ay geysatay oo gantaalada xamaas ay soo tuureen kuwaasi oo intooda badan ahwada lagu burburiyey warki waad ka dhegaysanaysan rediyo muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegaysatay saakay oo arbaca waa naga inta